الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka caawo waa habeen jimcaha taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay labada bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah isku dhaca quwadaha caalamka ee ku tartamaya saamaynta soomaaliya iyo rajada xasiloonnida oo mugdi gashay waa cinwaanka warbixin uu baahiyey mid ka mid ah wargeesada reer yurub uga afka dheer daahana looga rogay dano badan oo gaaladu dalku ay ka fushadaan iyagoo rajabeen ah gelinaya xukuumadda fadhiidka ah ee muqdisho warbixin ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan maleeshiyaadka janjawiidka imaaraadka carabtu taageeraan oo maalintii saddexaad oo xiriir ah weerar culus oo dhanka hawada ku haya madaarka caalamiga ah ee magaalada khartuum ee caasimadda suudaan mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan waddamada reer galbeedka oo saadaalin dhow ka bixiyey dagaal lagu hobto oo mar kale dhex mara dowladaha etoobiya iyo eretereya warbixin ayaad dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa xaflad lagu furayay farac cusub maacadka qurduba oo ka dhacday deegaanka madiinatul khayr ee hoostaga magaalada baydhabo mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qeybaha bulshada oo ka qayb galay xafladdaasi oo dhammaystiran ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalleynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkeeda kala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalusee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka صحوة للدين كبرى
حنانيكم فقد لاحت نوايا فخلوا الذل قد كشف النقاب تسلى الكفر في هتك العذارى وإخواني همومهم سباب رأيت القوم قد لاحت بطون من الإدخام ليت القوم غابوا
waa maxay riddada ama islaam ka baxa
riddaha waxa weeyaan tabdiilu diin diinta oo la beddelo wuxuuna u beddelay milla ukhraa sawaa'un ha ahaadaan waxaasi gaalada iyo qaybaheeda kala duwan casabiyaadkii iyo jaahiliyaadkii riddadu imisaayay u kala baxdaa sheekh ulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa asaarim almasluul calaa shaatim alrasuul ee wuxuu ku leeyahay wa aydan fa ina ariddata calaa qismayn riddatun mujarada wa riddatun muqallada muxuu yahay xukunka qofka ka ridooba islaamka وفي الحقيقة أن الإنسان إذا ارتد قتل
halkee bay riddadu asalkeeda ka soo bilaabatay oo salka ku haysaa ilaahay rasuulkiisa markii ilaahay oofsaday carabtii aqlabkoodii waa ay ridoobeen
heerarka riddada ee maantase halkay marayaan dooyinkaas hore qofka markuu ridoobo waxaa dhici jira waxa la yidhaha mufaasala isagiiyo mujtamaca islaamku way kala go'i jireen oo dadka ugu horreeya goynaya xataa qoyskiisa ay noqdaan laakiin maanta isagoo murtad ah oo diinta islaamka ka baxay ayuu helaya xuquuqda islaamka ee muslimka si oo dhan buu helaya
sidee culimmada islaamka uga hadleen diinka baxa maxayse juhdiga intaan la-eg ugu bixiyeen ka culimmada islaamka waxaad arkaysa xataa fuqahada kutubta fiqiga ee furuucda ka hadlaysa riddada iyo murtadka axkaamtiisaa lagu daraa bal waxaad arkaysaa bacd alfuqahaa iyagoo nawaaqid uluduu markay ka hadlayaan ee riddada ayay ku darayaan taasina waxay ishaaraysaa ay culimmadu baraarujinayeen inay wax si fudud u dhici kara riddadu inay tahay maxaa keenay in malaaxidda dhiirani ay maxfallada kaga hadlaan diinka baxa caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiise wada faalsa ah diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no
maxay noqotay natiijada ka dhalatay islaamka noqoshada xargaha goostay wuxuu leeyahay markaa wax shucuubiyada maanta la yidhaahdo ama la- qabiilka la yidhaahdo wuxuu noqday maanta wax maaragtay dadka maaragtay uu soo noolaynayo taasoo islaamku mar hore dilay
sidee ayaan uga hortegi karnaa mawjadaha diinkabaxa ah ee ay wajahayso ummadda arrimahaasoo idil waxaad ku maqli doontaan taxanayaal aan ugu magacdarnay riddatun walaa abaabakrin laha ama diin la'aan aan loo hayn dowladdii abiibakar warbixinnadan waxaad maqli doontaan toddobaadka soo socda inshaa allah waxaadna ku dhegaysan doontaan barnaamijka faafureebka wararka فيه الصعاب فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب
waa hagaag dhegeystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonna wuxuu noqonayaa isku dhaca quwadaha caalamka ee ku tartamaya saameynta soomaaliya iyo rajada xasiloonida oo mugdi gashay waa cinwaanka warbixin uu baahiyey mid ka mid ah wargeysyada reer yurub uu afka dheer daahana looga rogay dano badan oo gaaladu ay dalka ka fushadaan iyagoo rajabeen ah gelinaya xukuumadda fadhiidka ah ee muqdisho ku soo dhowaada warbixin ku aadan waa kan walaalkeen ilyaas cabdulaahi la diblomaati waa wargeys fadhigiisu yahay dalka faransiiska islamarkaana ka xog bixiya arrimo badan oo siyaasadeed iyo milatari waxa uu daabacay warbixin ciwaan uu uga dhigay isku dhaca quwadaha caalamka ee ku tartamaya saameynta soomaaliya iyo rajada xasiloonida oo mugdi gashay waxaana lagu iftiimiyey jawaanib kala duwan oo ay saxiifaddu xilligan u aragtay in laga maarmaan ay tahay in tooshka lagu ifiyo ugu horeyntii waxaa warbixinta lagu sheegay in soomaaliya ay wajahaysa xaalad cakirnaan ah oo salka ku haysa loolan kulmiyey quwado waaweyn goobta istraatiijiga ah ee uu ku yaalla ayaana ka dhigaya waddankan mid shisheeyuhu uu u soo hanqaltaago isriixriixa xoogweynta caalamka waxa uu ganafka ku dhuftay dhammaan rajooyinkii ay qabeen madaxda kooxda riddada iyo ahdaaftii ay doonayeen inay xaqiijiyaan sannadihii lasoo dhaafay oo ay ugu horreyso dhisidda dowlad dimuquraadi ah oo lugaheeda ku taagan kana maaranta kaalmada dibadeed waxaa qoraalka warbixinta lagu caddeynayaa in madaxa maamulka muqdisho murtad xasan sheekh maxamuud uu caalamka ka wajahaya xaalad iska indhatiridda ah oo ay ku sameynayaan kuwii marka hore u soo meeriyey dhaqangelinta nidaamka dimuquraadiga ah waana kuwa og xaaladda ay hadda ku sugan tahay xukuumaddan balse waa kuwa ka raja dhigay oo door bidaya dagaalrogasho waxaa fashilmay sida xogta lagu sheegayo dhammaan iskudayadii uu gurgurta ku doonayay inuu ku hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah dadka ayuuna ku qancin waayey tallaabadaas ilaa in yar oo qoriga caaradiisa lagu diiwaangeliyey kuwii lacagaha doorashada ku bixin jiray ee ahaa gaalada caalamka ayuuna la diblomaati sheegayaa in waqti xaadirkan ay door bidayaan inay helaan amni iyo xasilooni halkii ay qarash ku bixin lahaayeen isbeddel siyaasadeed iyo meelmarinta doorasho qof iyo cod ah taasoo muujinaysa in gaaladu ay dalkan ku nabad heli waayeen labaatankii sane ee lasoo dhaafay dhaqaale beel mooyeene aysan wax dheef ah ku haysan sii lixaadsiga awoodda shabaabulmujaahidiin ayee dhanka kale warbixintu waxay sheegaysaa in dhabarka uu ka jibiyey damacyadii murtadiinta sida inay shisheeyeen nooc weliba ah ay keenaan dalkan si dhaqaale yar ay uga helaan taasi beddelkeedna ay ku wareejiyaan hantida soomaaliyeed heshiis weliba oo weyn oo lala gala gaalada ayaana hirgelilaa sababo la xidhiira in mujaahidiintu ay hortaagan yihiin cadowga waana kuwo ku sugan dhul ballaaran islamarkaana lacag maaliyadeed ka qaada xitaa magaalada muqdisho ayaa lagu yidhi warbixinta marka laga soo taga rajada kooxda riddada ee mugdiga sii gelaysa waxay warbixintu markan u tallaabsanaysaa loolanka danaha ku salaysan ee ka socda dalkan iyo sida waddan weliba uu diiradda u saaraya ahdaaftiisa isagoo soo xirtay shaar kale etoobiya iyo saamaynteeda soomaaliya ee badraadinta ah waxay warbixintu xusaysaa in etoobiya ay si weyn u doonaysa xeebaha soomaaliya tan iyo markii ay eritereya ka go'day sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii oo ay lumisay marinbadeedkeedii adis ababa ayaana doonaysa in ay hesho deked u gaar ah iyadoo heshiisyo la gashay jabuuti islamarkaana si dhow u eegaysa xeebaha soomaaliya berbere ama saylac ayaa ah halka uu wargeysku farta ku fiiqay in ay tahay meesha ay hadda dowladda itoobiya doonaysa in ay ka hesho deked dhammaystiran oo ay iyadu maamulkeedu leedahay waana mid ku qancila ayuu yidhi dhammaan heshiisyadii dekedeed ee ay horay ula gashay dalka jabuuti turkiga iyo shiinaha iyo saameyntooda soomaaliya waa ciwaan kale oo ay hoosta ka xariiqaysa warbixinta xogta ayaa xustay in turkiga uu yahay mid saaxiib siyaasadeed isugu muujinaya kooxda riddada soomaaliya isagoo dib u dhisay wax uu ku sheegay kaabayaal dhaqaale islamarkaana tababaray ciidamo fara badan oo murtadiinna ah balse ankara ayaa taasi beddelkeed daabulinaysa kheyraadka waddankan iyadoo heshiisyo tirabeel ah la gashay farmaajo iyo xasan shidaal qodis iyo hami la geliye shacabka soomaaliyeed ayaana ugu dambeysay tallaabadii ay qaadeen murtadiinta ankara iyo muqdisho iyadoo markii dambe ay soo baxeen warqadihii la qariyey ee ay saxiixeen dhinacyadu kuwaasoo wax yar mooye inta kale ee lacagaha laga hela shidaalkan faraqa ugu shubaya dowladda turkiga marka laga hadlayo shiinaha iyo saamayntiisa dalkan waa mid fulinaya mashaariic badan oo dhaqaale ku xareynaya qasnadda xukuumadda biijin waxaa magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee cadowgu ay ku sugan yihiin ka socda mashaariic badan oo uu shiinuhu howiyey magacyo kala duwan oo khatar badan ay ku gadaaman tahay dhallinyarada iyo xoogsatada soomaaliyeed ayaana waayey shaqadoodii maadaama shirkado shiinays ah ay dalku soo buuxdhaafiyeen kuwaas oo qabanaya intii badan wixii ay qutulyoomkooda ka raadsan jireen shacabka soomaaliyeed maraykanka imaaraadka iyo dalal kale oo daahsoon ayaa dalkan kheyraadkiisa uga faa'iidaysta siyaabo kala duwan iyagoo damacyo been ah oo ay og yihiin in dalkan aysan marnaba ka dhaqangeli karin u ballanqaadaya warbixintanna waxay ka mid noqonaysaa silsilado warbixinno ah oo saddexdii sane ee lasoo dhaafay si raxanraxan ah uga soo baxaya hay-adaha macaahidda ururada falanqeeyaasha iyo wargeysyada caalamka ugu waaweyn kuwaas oo si isku mid ah uga dardaarwarinaya masiirka xukuumadda uu hogaamiye xamse cabdi barre iyo sii baahidda awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markan iyo maleeshiyaadka janjawiidka ee imaaraadka carabtu taageeran ayaa maalintii saddexaad oo xiriir ah weerar culus oo dhanka hawada ku haya madaarka caalamiga ah ee magaalada khartuum ee caasimadda suudaan qodobkaasi sidoo kale mid ka mid a wargeysyada ugu caansan waddamada reer galbeedka oo saadaalino ka bixiyey dagaal lagu hobto oo mar kale dhexmara dowladaha etoobiya eritereya waxaad ku dhegeysanaysaan xubintan hadaleynta warbaahintii guud marka mareegaha islaamiga ah aalaab waxaalkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kaasi oo lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka sirdoonka riddada dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacana waa laba kale khaniimaduna waa hal qori iyo laba boosh waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan waddamada reer galbeedka oo saadaalin dhow ka bixiyay dagaal lagu hubto oo mar kale dhex mara dowladaha etoobiya iyo eritereya wargeyska foreign policy ayaa soo saaray warbixin cusub oo ka digaysa halista dagaal cusub oo ka dhex qarxa etoobiya iyo eritereya iyadoo xaaladda siyaasadeed ee gudaha etoobiya gaar ahaan gobolka tigrey ay sii kacayso marba marka ka dambeysa warbixinta ayaa sheegtay in xiisadda labada dal ay gaartay heer khatar ah taasi oo soo dadejin karta ayuu yidhi suurtagalnimada in iskahorimaad buuxa uu dib uga dhex qarxo xukuumadahan haddii xaaladda aanan la dejin wargeyska ayaa xusay in markii uu abi yimid xafiiska sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ay si deganaan ah ku bilowdeen wax walba oo ku saabsan cilaaqaadka kala dhexeeya asiyaas afweerkii balse uu khilaafku bilowday kadib dagaalkii tigrey iyo dadaalka etoobiya ee ku aadan helitaanka marinbadeed ay iyadu u madax bannaan tahay adis ababa ayaa dhowaan su-aal ka keentay madax bannaanida eritereya ee ay qaadatay sanadkii iyo saddexdii halka labada dowladood ay isweedaarsadeen hadallo kulul iyo eedeymo u muuqdaa in dhammaadkoodu ay noqon karaan dagaal toos ah ayaa lagu yidhi nuqul ka mid ah warbixinta xogta foreign policy ayaa tilmaantay in ciidamada labada xukuumadood ay isku urursanayaan agagaarka dekedda casab ee badda cas askarta abiy axmed ayaana shidaalka ay ku socdaan ka dhiganaya rumaynta rajadii awoowayaashood ee ahayd helitaanka marinbadeed u gaara macadda ay saxiifaddu tiri qaabka ay dowladaha khaliijka iyo xitaa maraykanka ay uga falcelin doonaan haddii mar adis ababa iyo asmara uu ka dhex qarxo dagaal fajabisa dana badan oo ay dalalkan ka leeyihiin gudaha etoobiya ayaana ciidda afka la geli doonaa sida la rumaysan yahay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa garoonka khartuum oo maalintii saddexaad duqeymo xoogan la kulmay garoonka caalamiga ah ee magaalada khartuum ee caasimada suudaan ayaa maanta oo khamiis ahayd la kulmay duqeymo dhanka cirka ah oo uga yimid dhanka fallaagada r s f duqeyntan ayay warbaahinta maxalliga ah ee suudaan sheegtay in kooxda gurmadka deg dega ah ay u adeegsatay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn waana maalintii saddexaad oo duqeymo toos ah ay beegsanayaan garoonka caalamiga ah ee khartuum ilawareediyo ku sugan gudaha garoonka ayaa suudaan tarabion u sheegay in duqeynta maanta dhacday ay ahayd tii saddexaad kana horreeyeen duqeymo kale oo dhacay maalmihii talaadada iyo arbacada ciidanka lugta iyo nidaamyada difaaca ee dhanka milatariga ayaa sheegay in ay la dagaalameen duqeymahaasi kuna guuleysteen in ay soo ridaan sidoo kalena ka hortagaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn khasaare kala duwan ayaa la soo wariyey in uu ka dhashay weerarka r s f ku qaadeen garoonka caalamiga ah ee khartuum waxayna weeraradan kusoo beegmayaan xili lagu waday in garoonka dib loo furo dayactirna lagu sameeyo waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa mas-uul ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo weeraray maxkamadda degmada dherkinley saacadihii lasoo dhaafay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada yaaqshid ninka lagu magacaabo maxamed cabdulaahi siyaad iyo ciidamo uu wato ayaa weerar ku qaaday maxkamadda maamulka degmada dherkinley ee magaalada muqdisho weerarka ayaa yimid kadib markii maxkamadda la geeyey dacwad ka dhan ah ninkan laguna eedeeyey in uu bixin waayey lacagta kirada guri uu ka deganaa degmada dherkinley dacwadii maxkamadda ka socotay ayuuna is-hortaagay kadib weerarkaasi iyo is-hortaaga dacwaddii ka dhanka ahayd ninkan ayaa waxaa waaran soo qabashaha soo saartay maxkamaddii uu weeraray iyadoo sheegtay in uu u hanjabay islamarkaana aflagaadeeyey kiiskii isaga ka dhanka ahaa ee loo haystayna uu hor istaagay xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna bashiir caawa waa inaga inta أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaana dhegeystayaal markan iyo xaflad lagu furayey faraca saddexaad macadka qurduba ayaa ka dhacda deegaanka madiinatul kheyr ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaada islaamiga ee baay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb gasha xafladdan tabintan ayaa andalus idinkaga soo diyaarisay bismillaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxa aan ku suganahay deegaanka madiinatul kheyr ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhacaysa xaflad aada u ballaaran oo lagu furayo faraca saddexaad macadka qurduba ee wilaayada islaamiga ah ee baay kaas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysay wilaayada islaamiga ee baay culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada tabintan tooska ayaan idinkaga soo gudbinana insha allahu tacaala halka ay xafladda ka soconayso ugu horan waxaa xaflad lagu daafuray kalimaad soo dhoweyn ah oo ay jeedinayaan qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha reer gereedle ee dega ee deegaanka madiinatul kheyr ee hoosaga magaalada baydhabo bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أولا الله يعني مهن نغانا سبحانه وتعالى نينك نمع يي نعم شي فراه بضان ونهنك وبكرنا إيا أمهن نغانا الله سبحانه وتعالى ميل يوسوار تاستل مامو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آه بعد حمد الله جل وعلا آه سل شغيسي مدقسنا وركي قاونا أيها kelima tarxiib ee waleeri tarxiibkana macnaa shimay buu hadhawowleyo yaba gaawantaasi siigare marka awalan mayba siinana khiyaaray hadhowaada dhammaan marta sharafkii noocyadiioo kala duwan xafladdan qiimaha badan leh oo iftitaax maadka qurduba في مدينة الخير ميدنا دمانتيم هدواد يا سين لنا قام فرما هكدوادا ولا لميو إهلما هكدوااد يا سين لنا إن شاء الله ما بسين لنا هدوادا ولا لميو درس لميو إهلما هكدوااد يا سين لنا أنت يا رومي رايسين كويرني حسين دبني حسين سفر قليني أنت خيرات كان يوناقا هندوين هكوب شتانو إسلا أرقنا أنت أسكلي بهايتي إن شاء الله تعالى ما بسين لنا مركوات يوم مرلمات يوم مرسدات hadhowaad iyo siin lana ahlan wasahlan wamarhaban bikum waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan eegi doonnaa dhinaca lajnada ka qayb qaadanaysay dhismaha macadka qurduba ee deegaanka madiinatulkheyr ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaada islaamiga ah ee bahay ee soo dhowow bal ka horan dareenkiina maanta dhismihii waad dhisteen oo deegaanka waa u dhisay maanta xafladdii ayaa loo joogaa maxay idinkaga dhigan tahay maanta farahad wiin yarninka geeka ninka sugunta maadaama farahaadaas geeka ni farahaadaas dartee ni un hadallada toosine ban dhiyi korta marka dhismahan walalin suubimay buwahan ani maahidii oo qurduba olin hadda owlaad oo deegaankan ku dhalati oo ha ku baheen taajirugaaradii ha ku baheen oo hadda liinsuu gudbiye jar inta qarash lagu qaadi jilib liinsuu gudbiye ilaa bu'aala ilaa kuunye owlaad hadda inta ka galan jibiyeno meelas liin gudbiye jar baahadaas marka intaas qarash ee unugii lankidhalin an aragahayna intaas qarash ee iyo walaanka biyay may bua horumar diinadahay marka may tale ah noobatay maamulkii oo beele oo naqabooyinkii lajanidii oo may go'aan ay hasaareena anii oo meelas walaylinka baafaday baahadii deegaankii un ka dhisnoo kuweydiin taasaa aan fadhaani lijanada markii taasaan fadhaati marka ilaahay subxaana wa tacaala nin suurtageliyey dhismihii marka toban iyo dhowr kun doolara ayaa noo galli saadiib aragahayto dhismaha quraxdiya iyo nidaamsha marka hadda owlaada hadda haka haadartay laka qorayna lama boqol lixdan ili enog iyo hadda wala haadar ee hadda meelaha ku qiib galay hadda furitaanka hafladda hadda fadhiyo adiib aragahayto ilaa ka muugato intaas marka horumar intaas marka ma insuubinahe inii diinkii la horumari oo deegaankii unula haynina ka hormarino safar iyo hadda owlaada safarey intaas ee lakugu kaaftoono intaasaa marka yahanin kubati bal ka waran maanta shucuurkiin haddii aad tihiin dadkii u dhashay deegaankan madiinatulkheyr ee maanta xafladdan mas-uuliyiinta culimmada salaadiinta waalidiinta iyo qaybaha bulshada ay ka soo qayb galeen dhismihii aad dhisteen macadkii qurduba ee hoostaga ee maktabka tarbiyada tacliinta lagu furay dareenkiina ka waran maanta maanta dareenkana wala kooba korma ah sababta oo eh farxadda geek wala muuqdo oo duyuufta geek ha ku qiib galay adiba aragahayta reer gobol iyo reer degme ilaa salaadiintii oo naqabooyinkii oo deegaameeda oo gobolka baay intaas dhama ha ku qiib galeen si adiba aragahayta walaa ilaaba adiba ilaaba kumuugat si adiba aragahayta marka intaas dartiya marka faraxadan wala kooba koro geeka ma ah marka intaas may balenaa intii oo dirisida eh oo qabaa'ilida eh walaalaha oo muslimiinta oo dirisida eh ani saan oo kale yoon furudaano si inka dhiiri galaan oo walaan muslimiinta bis in iskaaysato muslimiinta kolley ani iskaaysato ما شريدي ما كفلن مرك أنتن ومضيه هو بنتها كبرت دين شو فهمتوا كل دين شو يوا إلى الصداء مرك إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى فرحادا نجيك والله كوبا كرمة والميل درين كان والله كوبا كرمة وقدام مكتب التربية والتعليم حاليين مكتبك أو تربية ما لناها هدوة ولا لنا si hadda wal angudaano nidaamka dardargelinta oo bulshada hadda dardargelyahan eed eeda aan mahadsanyin bacdallaahi mahadiyo walaha kooba korme marka maylanaa bini aadanka awlaada hadda naftiyo oo hanta hadda ku iib galay oo un hadda ka booriyaanay oo un la haynay may buwaha nicmataani maqbuunun fiihama kathiira min annaas assihatu walfaraaq waay marka lamada nicme bini aadanka ka kasooome caafimaadka iyo faraagada marka hadda fursadaa gobaan dharshoo la gadohay walaala ku dhiibohay marka ini un walbaradaan ka boorin marka intaas dartiya tarbiyada may lanaahayaan hadhawaaw iyada aan mahadsanta saa hadda dadaalka haddii yoo wadaan iyo dadaalku sii daron ini yoo wadaan aan baahagna jasaakum allahu khayran iyada aan mahadsantiin waa hagaag dhegeystayaal weli waxaa si habsamila u soconaya xafladda furitaanka macadka qorduba faraca saddexaad ee deegaanka madiinatulkheyr taas oo galabta ay goobjoog yihiin mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay ugu horeeyo sheekhana sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay culimo salaadiinta wilaayada martisharaf kala duwan waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada markan waxaan eegi doonnaa dhinaca kelimaadka xafladda waxaa markan loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey maamulaha macadka qorduba faraca deegaanka madiinatulkheyr ee maanta furitaankeeda loo joogo bismi illaahi raxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahi subxaana wa tacaala ya awalan angmahadnaqaana bacdallaahi subxaanahu wa tacaala mayba angmahadnaqaana hogaanka xaragtu shabaab mujaahidiin yo angmahadnaqaana soonka horeeya sheekhana eeba obeyda iyo gaarbihiisii yahmahnagaan saas oo kale marka waalidiinta oo awlaadihii warbarashika diiwaangelisa maxadka cordoba yaanu mahadnagaan dhammaanti umay belanaa ilaasinka awala maraya waxyaaba isin suubideen oo wanaag badan le taas asinka mahadnagaana si guud ahaanadba intaas kadib marka insha allah may war yar insha allah ka tilmaameeya kelimad gaaban machadka qurduba iyo waxyaabaha marka laku bardi doono insha allahu tacaala machadka qurduba sisin ogtiinba in badan laga taargeeyey in badan ayaa la sheegay hadda taariigdii oo habilaawday waa lain sheegay imeelo dhummo isku furanya hadda ninka dambeysa lain sheego faraga marka hadda la kufro doono miski la kufrumi madiinatulkhayr iyo walaalka bardi doono insha allahu tacaala maxadka marka waxyaabaha lakabarado may ka kooban yihiina sadde qiibood yaa ka kooban yihin saddexdaas qiibood kow culumta sharaga yaa kowka ah culumta marka sidoo alqur'aan wa culuumuhuma iyo axaadiista nabigeena sala alla alay wasalama iyo culumta axaadiista iyo fiqiga islaamka iyo usuushiisii ama waxyaabaha fiqiga asalkan ah luuqadda carabiga ah oo aan lugatul muslimiin ah waa luqatu ahluljanna ah waa luqatu qur'aan alkariim ah luqadaas insha allah idan walka baran doon iyo funuuntiyan walka baran doon namarka lamaad oo walka baran doona waa mawaad atajribiya oo lainka saw sida riyaadiyaat arriyaadiyaat iyo culuumta la arho juqraafiga iyo luqada soomaaliga iyo tan ingiliishigaba qaybta saddexaad oo ninka dambaysta almihna oo lainka saw yoon mihna ama xirfad yaan walka baran doona may kamid ahaa marka xirfadda yaana sida maaraanta iyo maamulka idaarada qofkasi wala habayn lahay wala nidaamin lahay wala qorshay lahay ayaan marka baran doona insha allahu tacaala iyo kombyuutarka barashidiis ayana muhiimada ayaa ka jarta intaas insha allah waa culumta machadka madarasada singhayta bulshada ahlu ha madiinatul khayr waa hagaag dhegeystayaal weli tebinteena tooska ayaan ku guda jirnaa iyo xafladda aadka u qiimaha badan ee maanta ka socota deegaanka madiinatul kheyr ee hoosaga magaalada baydhabo ee walaayada islaamigaha ee baay xafladdan oo lagu furayo faraca saddexaad macadka qurduba oo ka mid ah macaahidda hoosaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta walaayada islaamiga ah ee baay markan waxaa la jooga ugaasmiday ugaas cabdikaruun ugaaska beesha geladle ee magaalada baydhabo islamarkaana ah beesha maanta furanaysa macadkan islamarkaana dhisatay kuna wareejisay maktabka tarbiyada iyo tacliinta walaada islaamiga ee baay ugaas marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamiga andalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رأد أندلس ميلنا إلهي ما يبواه خير كين هبضية سدا اسن أرد ولالهين مسلمين تأ اسن أنكو دنك داسان والألا ولي وناك شيء وررك نظامات كاس اسن أرد أنك سورنتين إلهي أجري حسنات حسين قصيو إن شاء الله اسن أملنا إلهي هبضيو فكر كين إيو وناكين أو خير كان إلهي هبضيو إلهي ما يبواه اسن أمريكنا زيادي إن شاء الله jazaak allahu kheyr ee ugaas bal ka waran maanta xafladdan quruxda badan ee halkan ka dhacaysa kadib juhdi dheer aa gasheen dhismahan quruxda badan aad dhisteen maanta maxay idinkaga dhigan tahay in laba boqol iyo lixdan iyo lix arday oo wiilashiina iyo gabdhihiina ah ee maanta loo furayo macadka qurduba iyo maalinkii aad ku fikirayseen dhismaha macadkan bismillaahi alxamdu lilaah ilaahay aa mahadlay allihii subxaana wa tacaala macad qurdubi ani unu dhisano allihii nin suurtageliy kolley muddo oo dhowr bilood ayaa ka fakaraanay oo walaan macadkii oo ardayda dharga yaa yaa arday juhdi iyo dhaqaale in iska jeyni ilaahay in suurtageli kudub haddana macadka madiina haddana ni haddana ku furno haddana ka tallani go'aamay isla qaadani macadkii dharga markii la furi oo wanaagshay iyo khayrshay iyo walbarashadiis iyo wanaagshay aragni yaa may ka tallanay ani haddana macadkale haddana madiina ku furno muddo oo lama balood ilaa bali saddexa tan e yaa haddana hooliiska jarni ilaahay maynin suurtageliyey owlaad oo owlaadibi ku sii badan ani un arday haddana inta ka furno qolol haddana kiiba ku badan ani inta haddana ka dhisno shan fasal iyo ardayaad hal xafiisa yaa inta ka dhisni oo ardayaada lama kuma dheena sar iyin afarna ardayaada kolley ardayaad dhismo oo bacweynga iyin kolley ilaahay subxaana wa tacaala maynin suurtageliyey bali saddexaad aninin furumo lama boqol lixdan iyo toddoba onog onoga afartun iyo konton ilaa afartan aara korna ani had wadada haninka jaraan saddex boqol iyo wala jaraan anii naqda doonaan kulley intaasaa yaa ardayda taqriiban saasaa kulley yaa umalayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nama ilanaaha ilaahay maybuaha ni walbaradi oo ummadan walan anfaci yoon walan is anfaci adduunyadiiyo aakhiradiyo intaasaa lene kolley ardayda macad urduba intii hadda kolley wakhtiyaalkan oo dharga ka aragni mase dadka hataa oo kulley insurinoo horwada una aragni dad eed iyo eed an wanaagsan oo waxyaabaha dadka walbarashada inay deersiyaana diyaar an ahmiin maalana ka fakara an surun iyo insha allaahu maylanaa dadkii walaaloogaanu ah oo warkaanu dhiigaw ani macadkaas ku faa'iidaysadaan macadkaas furudaan ciyaalalkana ardayada ciyaalshoosi in hormariyaan oo diinshoona an fahmaan intaasaan sheegaan kulley maylanaa walaalahaanu oo deriskanii la'a muslimiintii ma in sheegane ani macadkaan lagu faa'iidaysadu ani macadkaan ardayada maybuaaha ummadii ku faa'iidaysadaan intaasaa deersiyaan aad buu mahadsan yahay ugaasmiday ugaas cabdigaruun ayuu kaasi yahay ugaaska beesha geladle oo maanta qayb ka ah mas-uuliyiinta imarti sharafta ka soo qayb gashay xafladda furitaanka faraca saddexaad macadka qurduba deegaanka madiinatu lkheyr ee howsaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay ee xubnaha culimmada ee ka soo qayb galay waxaa ka mid ah sheekheena sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowow idaacadda islaamiga alandalus wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu eedaan ku dhowa insha allahu tacaala sheekhana allah ayaa ku mahadsan ee markii labaad waxaan isleeyahay waxaan ku wada kulmaynaa furitaanka macadka qurduba ee afar bil ka hor waxaan wada joognay deegaanka dharqo oo isla beesha geladle ee degto maanta waxaan joognaa deegaanka madiinatu lkheyr oo isla beesha geladle ee degto waxaana mar kale lagu furayaa faraca saddexaad macadka qurduba bal soo dhowow dareenkaaga iyo inaad ka soo qayb gasho xafladdan aadka u ballaaran waxay kaaga dhigantaa maanta bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin allahuma salli calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbi salim runtii dareenkay ciid aan sarreeye meenka sarreeye maadaama afar bilood kor oo macad alqurduba reer deegaankan furdeen reer geerile kheyr alla hasiiyo haddana geekii lamaad haddana yarowna madiinatul kheyr runtii ciidanka faraxsan may weelay maadaama dad badan hadda in furun qaybtii lamaad iyo marahayaan gobolka ninkii saddex hadyo ayin ciidanka faraxsan runtii waan ciidan dhawaaye dareenkayna waa zaa'id way kalen ka faraxsana runtii anidoon tag kulmaan haddin mar lamaad urdubaan kulmaan idan ka faraxsana maadaama waqtan ha qaadani ilaahayna lalaalaha nin qaatini hana toosiyey geekan haddin anu haddin sii kasugna hana kulmi idan ka faraxsan runtii insha allahu tacaala si gaar ah salaadiinta ugaasyada iyo indheergaradka reer geeladle ee u saacinaya horumarinta goobaha waxbarashada sheekhana maxaad talooyin iyo tusaale u jeedin lahayd bismillaahi kolley reer geeladle maalaqintii oo macal salaadiintii oo macal dadka dhallinyada ah oo ciidamada ah iska hirinyihin dadkaas hor dad kheyr wanaagsan kheyr socda ma bacaragtu ilaa tolkaa iska hirin rasuul sallallahu alayhi wasallam zamashii ma in ducaa jiray qabiilada diinka ilaahay in gargaariyaan ciidanka ducaay diinka ilaahay dadka nasr sii lankii korkooyna aragtay habaara lahaayeen marka reer geelid may tusaale iyo ninka falena inay iska hirin yihiin diinka ilaahay inay baradaanna talgalsho iyo kii gaalow gaalow dad badan ma aha muslimiinka jira gaali ka jirta gaalow gaalowta iska dhaaf laakiin dadka muslimiinta may go'aanka diinshoo baradaan may tasaaliga oo siyaay wali kalan dhaman oo haddee xarakada dhatiyabe oo dugsi akiyaalo si allanka furma lahayan in horanka wadaan cajisne maalsho kheyra ka socda kheyrkas maadaama maal bahan lahay marogow dhimadoohay baktiyohay dhumoohay rafaadohay meenuha ka bahay may kala dardaarmay inii maalsho sida haddii ka wadaan iyo kusiifa ay laka wadaan iska xirinaadaan khilaafska ilaaliyaan taasa kala dardaarmay insha allahu tacaala ugu dambeyn ardayda loo furayo ee macadka qorduba ee deegaanka madiinatul kheyr maxaad kula dardaarmaysaa ardaytaas bismillahi may kala dardaarmay macadkan waqta kooban waa socde inay ku faa'iidaysadaan suurtii maylare haraadgeekaas jidmiyaalo soo lere fursii haysadaan dad dhallinyaro ah haddahin dhowsho wal argayan fadhii koraan abuudilahaysii ilaahay fikirsii iyo macadkan qurdubo inay ku faa'iidaysadaan ciyaar ciyaar isku ilaaliyaan oo diinka ilaahay sii kun baari lahayn jiilka haddambe hadda ku dambeeyo sii ka beddeli lahayn inay ku talagalaan macallimiinta ay ku dambooyaan dadka waalidiinta ay ku dambooyaan macadkan marka isu dhammaadaw inii ay dad culimo ah oo ilaahay diinshay hubaarsan diinka ilahay gargaaraw muslimiintu lan taraan in nagdan yaa la dardaarme may kale isku ilaaliyaana asluubhum gaabhumaan dhaganhun anshaxumo in isku ilaaliyaan kala dardaarme kheyrka alla badaya fursi haystaana ma ilaahay maal muslimiinta liin walka barada haytaana ini isan kaalantiin ha ku bataan yasin kala dardaarme dhallinyaraas taasee saasale insha allahu tacaala maktabu tarbiya oo tacliim ee u istaagay howlaha waxbarasho ee wilaayada baay ka socda ee dardarta ku wada maxaa dhinkooda dhihi lahayd maktab tarmiya axsan allaahu ilayhim maylana ila an wanaag fale runtii iyada aan dadaalahan idaacado ku dhegaysaan meel kasta meelan roogna waaba rogaan meeli kalean dhegaysadahayne juhdisun biyahaysaan maylana khayrkin allah badiyaa juhdiga juhda ka dara aad buu mahadsan yahay sheekhana sheekh maxamuud iidaar ayuu kaasi ahaa oo qayb ka ah culimmada ka soo qayb gashay xafladda aadka u ballaaran ee galabta ka dhacaysa deegaanka madiinatulkhayr ee lagu furayo faraca saddexaad macadka qordoba sheekhana assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله waa hagaagka dhegeystayaal weli tabinteena ayaanu ku guda jirnaa iyo xafladda qiimaha badan ee ka soconaysa deegaanka madiinatulkhayr ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay markan waxaa la jooga ugaas cabdirasaaq macali xasan ugaaska beesha yantaar ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee baay oo galabta ka soo qaybgalay xafladdan ka dhacaysa deegaanka madiinatulkhayr ee ugaas marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga landalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دوه جزاك الله خيرا ee ugaas bal ka waran ee xafladdan quruxda badan ee galabta ka dhacaysa deegaanka madiinatulkhayr iyo kasoo qaybgalkaaga waxay kaaga dhigan tahay
آه، ما شاء الله ولا الإيد يدا ما إلى هاي حفلة دون تنقى دران يا إيد إيد يا إن يا إن كابورتي حفلة ونوع يا إيد يا يا إن يري حفلة يا قيمة بضمو آه، نساس أكل حفلة دان وحفلة أو من تان أو هاد تكهر آه، ديغان كدرق أو كلا isla beeshan la e an lay dagaasi oo kale yaa ku dhiidi macatan ku furini xafladan waa xaflad eed iyo eed qiimo badan oo daraan eed eed iyo dadka muslimiinta inta koyo dhammaan ee mas-uuliinta eed eed daraan ga abuurtiyo waa gartay ee beesha reer geeradle ee u istaagay horumarinta waxbarashada haddii aad tahay ee guddoomiyihii odayaasha maxaa dhihi lahayd جزاهم الله خيرا الله رهبال رير جيلد إلهي سبحانه وتعالى بركايو أولاديو إمالشو يو رديو الله بركايو لها إن شاء الله تعالى الدعاء وأن دعيني بدعاء ميواها كسبدا وأنا دعيني جزاهم الله خيرا إلى رب الجلد ugu dambeyn ardayda wax ka baranaysa ee macadkan qurduba ee laga hirgeliyay deegaanka madiinatulkhayr maxaa kula dardaarmaysaa ardayda macadka ku baradoo hayto oo haddii lain furi oo intuun dhaqaale la geliy intuun juhda la geliy may baa lahaa ardaydaas ini i dadaalaan sida may waa ahaan liinka dadaali iyona iin dadaalan iyo dardaarme iyo macalimiintii oo dhammaanba ini may waaha allah subxaana wa tacaala yaa khayrka yaa biye laakiin yoona may andardaarama yihiin ini sidii liin mas-uuliintii onka dadaalan yoon andadaalan dardaarma ee aad buu mahadsan yahay ugaas cabdirasaaq macalin xasan ayuu kaasi ahaa ee guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay markan waxaa ila jooga malaaq nuuro maxamed maadey malaaqa beesha laysan malaaq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga al andalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، جزاكم الله خيرا إلهي بك مهصن آه، ما بارجيك الرجنة افتتاحك معد القطبة آه، مدينة الخير iyo roogna eed iyo eed aan ka faraxsan aragtadan iyo muuqaalkan wala nin muuqdo eed iyo eed aan ka faraxsan waan eed aan dhawaayana malaaq ee ka waran ee juhdiga meeshan ka socdo ee markii labaad aan isku arkayna waa ee xaflad macadka qurdub lagu furay hore waxaa kaga soo qayb gashay ee xafladdii lagu furay macadka qurduba faraciisa labaad ee dharqo maanta madiinatul khayr ayaa joogtaa juhdiga meesha ka socdo iyo dadaalka socda bal ka waran ما شاء الله جزاكم الله خيرا امي برتن ما نغان بالا رجلد ايد ايدان كما نغان امي بو همي با ددال او جهد يهو ددال بدن او ودنكن يالني ايد موجيهايان ونونو ما بيانا هانو كديدي دون الله ني ور وانا كديدي دون ان شاء الله تعالى امي بنين كما ودا كدرد تنبه weli bini tan selam raabe ma hayti yan dareemahayn jazaakum allahu khayran alan waan ka ducaayahayn ununumay baa nagada doonay ilaahay hobar alle kanagada inaynu kadayno iyo diyaarangana waa hagaag dhegeystayaal weli tabinteena tooska ayaanu ku guda jirnaa iyo xafladda quruxda badan ee ka dhacaysa deegaanka madiinatulkhayr ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay taasoo lagu furayo macadka qurduba oo ka mid a macaahida hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay faracan wuxuu noqonayaa kii saddexaad ee wilaayada baay laga hirgeliyo markan aan eegno dhinaca waalidiinta ubadkooda ay wax ku baran doonaan insha allahu tacaala macadkan cusub ee qurduba alxamdulilah uma alxamdulilah akhay anoo magacay la dhaho macalin khaalid aad iyo aad aa ugu mahadsan yihiin mujaahidiinta meel kasta ay joogaan annaga maanta wax la sheegi karaba maahan farxadda boqolkiiba boqol waa maasha allah adima waxaa ku jirtaa waalidiinta ee wax ku baran doonaan ubadkooda ee macadka qurduba haa laba cunugaan keenay insha allahu labadaas cunug waxay ka qayb qaadan doonaan macadka oo qurdubi waana aad iyo aad aa ugu faraxsanna boqolkiiba boqol mujaahidiintan waxaan kula dardaarmaa meel kasta ay joogaan ilaahay khayr ha siiyo ilaahay ha barakeeyo ha u siyaadiyo nuurka iyo wanaagga ay wadaan haddana waxaan kula dardaarmay mar kasta inay furaan macaahiddan ay badiyaan si looga waantoomo meelihii oo cadowga uu joogay si oon ciyaalka waxbarasho aan loogu dirin maadaama la ogay waxbarashada oo islaamiga inay ka khayr badan tahay waana ka culum badan tahay waana ka qiimo badan tahay marka boqolkiiba boqol waxaan u mahad celinayna mujaahidiinta dhammaantood xaraka shubaan mujaahidiin khaasatan waxaan u mahad celinaa maktabtan ragga ka socda tarbiyatu wa tacliin meel kastoo joogaan odayaashooda ee waxaan kaloo u mahad celinayaa macalliinta iyo guddigii iyo warbaahinta oo wallaahi si saxe la dhihi karo inay meel kasta taagan tahay oo si saxe ay warka usoo duubayso boqolkiiba boqol marka isku duubnaada aan isku xidhnaano diinteenna gacanta midigta aan ku qabsanno seefteenna gacanta midigta aan ku qabsanno ciyaalkeennana ha ka qayb qaateen maahidda iyo culuunta baxaysa inay gacanta midigta loogu qabto aakhiriya adduunyana ilaahay ina liibana yaana dhihi lahaa alxamdulilaah mayba mayrarhaa iska faraxsanaa waaladiinta oo madiinatul khayrka nool oo madarasudun qurduba ee oyaalsho dhakadaha ayaan iyoona naftiyo dhakadaan fada ayaan kajar alxamdulilaah ilaahay ka mahadsan ciyaalka nool ninka barada ayaan alxamdulilaah eediyeeda aan ka faraxsana walaayinka islaamka meel kasta dhanba anti sida oo kale liinkufuro madarasadun oo kale walbarashadun oo tayadiya sarrayta oo sida qiimada an le alxamdulilah ilaahay ka mahadsan sida oo kale nicmadun oo kale gee kasta dhan malhelaaw hareed mayla rey gee kasta dhanba naag ma jiifasu alxamdulilaah farxadun geeka walna koobo korma eh waalidiintii oo meelo ayaalsho ka jareen yaa ku mid ahaa aniiba naftay ini ana gala oo ana kameeraas walka barada iyo mayraraas rajean lahaa insha allahu tacaala ilaahay ka mahadsan alxamdulilaah madiinatul khayr magaalo oo deegaan oo eedan barakaysangu anoo magacayga la dhahay umu caaisha oo ka mid ah dadweynaha ku nool madiinatul khayr maanta waxaan joognaa xalfad lagu bandhigayo xalfad lagu soo saarayo macadka lagu furayo macadka qurduba waxaan ka mid ahay waalidiinta insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ardaydana ka noqon doono insha allahu tacaala xilligaan anigana fursad aan helaa insha allahu tacaala inaan ka qayb qaato waxaan u mahad celinaynaa marka koowaad allah subxaana wa tacaala marka labaad waxaan u mahad celinaynaa raggii dhiigooda maxaan ku radayay maanta madiinatul khayr lagu jiifo dadkaas ayaan maxaan ku radayay hadda labaad u celinaynaa intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa dadkii maxaan ku raday soo as-aasay intaanoo juhdi kusoo bixiyey dhisme iyo wax walbaba inta soo maray maantaytana nicmadan farada badan iyo nuurkan meesha ka muuqdo intaanoo arday ah diiwaangeliyey haddana maxaan ku radaa u diyaarsan inay wax baraan ma haddaan iyagaan u celinaynaa intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa dadkii ka soo qaybgalay bulshada oo maxaan ku radaaye maantayta kulankooda aad iyo aad u soo wanaajiyey kuwaygana u mahad celinaynaa alxamdulilaah maantayta waxaan haysanaa nicmo weyn nicmadaasoo ilaahayna siiyey ciyaalka la safrin jiro oo meelaha dheer la geyn jiray oo maantayta ayagoo gurigooda joogo ka soo qadaynaya ka soo quraacanaya haddana maxaan ku radaaye macadka inta loo keenay alxamdulilah waa nicmo weyn oo ilaahay loogu shukriye murugna ma haysa alxamdulilaah maxaan ku radaaye cunuga saaka hadduu kaa baxa niska dambe wuu kula joogaa duhuradii wuu kula joogaa alxamdulilah waa nicmo weyn oo ilaahay loogu shukriye intaas kadib waxaan leenahay dadka ka qayb qaatay oo horumarkaanayta soo jeediyey ilaahay ajarkooda ma dayacaya insha allahu tacaala ha u horeeya maxaan ku raday maktab maxaan ku raday tarbiya oo tacliin iyo maxaan ku raday ku raday malaaqa guudba ha ahaado waxaan leenahay iyagana miisaankooda xasanaadka allah u saara dadaalkii ay muujiyeen guntii iyo gebagabadii ayaan isla soo gaarnay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa si toosa ugu dhawaaqay furitaanka macadkan oo noqonaya faracii saddexaad ee laga hirgeliyo wilaayada islaamiga ah ee baay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بركان كور يتمين مها نغانة الله وينو واحد كأه نأبورين أهيسي كدبنا نسي نعمه إذي إذن قيمة بدنا وأن أنفر بدن أحدها كواب كورونا الله هين اسمعهنا ومن نعمه تبارك وتعالى يقوم إذا تتعون هترهمنا حفلة قيمها بدن لك فرها يا حرمتم والبرشدة معهد قرطبة ورنتي معهد ولاياتك وقت إذا دم بكهول قلايك وشقيي هاي وأنا معهد إذن قيمة بدن علمي علوم فر بدن يا معرفة فضل بدن حنبارسن ilaahay ku rajayana subxaana wa tacaala inaynu waafajiyo dhammaystir shay iyo gebagabadiis iyo xafladii ardadan laakiin gunaanada fadi anigu waqtiniisii ilaahay ku rajayana insha allahu tacaala saasoo kale nicamka ilaahayna siimay kumid ahaa nicmada jihaadka nicmatulcilmi iyo tacalumkii walbarashada nicmada xifdiga qur-aanka kariimka ah nicmada qadaha sharciga oo ilaahay subxaana wa tacaala ninka daagi waqtijan ilaahay haniibaagi nicmatlamni iyo xisbada alamru bilmacruuf wannahyu can almunkar nicmat alcamal ilaahay isdiinshay in laka dhaqmo laka camal falo nicmat alxukmi wataxaakum ilaa kitaab illah ilaahay diin shay in ilan xuguntumbo lambaho kullu daalika maylu ku yaabe war badanoo kumada nicmooyin oo ilaahay haddaa hanu waafajiyo waana na siiyi dadkii una noo horreeyey mase waalidiinta hana dhaalgeebo ku badan badanoo kumadana waaba handeerna iyo marka ilaahay aan kama hadnagaano tabaaraka wa tacaala intaasi kadib ikhwaani fillaah xafladda kolley gebagabe iyo gunaanidee roogda kelimaadka koobanya ka darsada fade maadaama goob iyo xarun walbarashay ata meelan kelimaadka intii badan may ka waajahanyiin insha allahu tacaala walbarashadaasi iyo dukhusay mayna ka bilaabaya ardada macahadka lan furahaay haddii wiilal ayin iyo haddii gabdho ayin iyo mujtamacii bulshada kale magaalada tanka nool khayrka iyo qiimaha badan leeka nool dhammaantiyo mayna dardaarameya waqtiga ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiib waqtiyadan qiimo badanu ikhwaani maylan baahanyahan ina ku faa'iidaysada gaar ahaan dadka ardayda ah oo hata hasdiiwaangeliyey meelana ha fadhaaday inay walbarashadan ku faa'iidaysadan ma eran lahay nasiibka isin helan nasiib qof dhan helan ma ah ani xarun walbarasho laysin dhis waa nasiib macalimiin ina lasiinshaana waa nasiib kale muqarar in manhajana lasiinseena islaami ahoo ilaahay diintiisa oo qur'aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam caqiidadii salafkan saalixaga ahay oo ummatan ilaahay subxaana wa tacaala handijiya inka talagali iyo culuum kale macaarif kale manhaj hambaarsan ina lasiinshaana waa nicmo iyo nasiib dad badan in haysanowo dad siin khadmeeyow oo waalidiin ah maylaaraay meelsiin dhisow haddana hasan agaasimow nololin iyo iyo dharkiinba ku fikra inay haysataan nicmo kalowo maamul walbarashada jeelo walbarashada maybu ah in halgemahaye leyla nahaara in dhafarahayo hanjeedada inay haysatan oo waqtija ilaahaysanshaanana nicmo kalowo maylan baahinya furaska noocagaasa inay isin ku faa'iidaysataan waana dareentaan ardayda may dardaaramayn fursaddaas qiimaha badan inay ku faa'iidaysadaan macallimiinta iyo maamulka meelo hooga oo madrasada iyo ammaanadana ka wareejiyaha yoona may dardaaramaya ilaahay subxaanahu wa tacaala siinka garab galo ma siinka ceebaya ammaano culusa la siin dhiibi lan bani aadan laka aamine walay imbaraasa la arriyo culays badan ala saar culayskaasi inay isan dareentaan mas-uuliyaddaas adeega badan inay daraataan waa shucuur bilmas-uuliya qodobka lamaad ani culayskaasi sidika gudooda fadan ammaanadaas sidika gudooda fadan ini isin maho nduubatan hurdada nwaytan hundurmada nwaytan dhafartan hanjeedan waqtigin qaaliga ah ini isinka biidan oon walaalka maktabka mas-uulka ee gobolka an ka horeeya may lahayoona jazaakum allahu khayran juhdi eedan qiimo badan iyo wadaana juhdigana dardargeliya sagaar ana macahadkan geeka inta laku furahaye runtii aahaar gaara waa i reebahayaan أنا سجارة لو كورقة ويانا دردار إن شاء الله تعالى ما ممكن دردار مي والدين تا حرنتنا بس ما دي أنا كوجب قاعد لنا نشاقي لنا كلام أرض ده دياري جزاهم الله خيرا ما لها والدين تزي أن هنتي والبرشها بلا إرها النعقن إيه والدك ما يبوها عمدي إن يتيروا وضب هذا إن إلهي ميزانك حسنات كسنسار الدلال كي سنقلن ما يبوها كالنتي هكو بهي إسين إن شاء الله تعالى والبرشا تي ما يبوها لن كسر كالنتي وسكوك آدين هكو دولاري أو أسبوه هيدي تاسا والبرشا نتيجي لنا قداس مرك والدين تنما إندر دار همية أنا كالنتي وهبوه إن شاء الله تعالى ما ملك الدقمة إيو كنتولة دا لما أنتي وما إلها شقدان دتكم مامولو ومسؤولية قاركا كسارنتها ina muraaqabeeyano kontaroolan sidii ka talagalay ka socota ini ka socota iyo ini kale maybu aha lanka talagalay isimu mas-uuliyaddaasi isagna gudada insha allahu tacaala xaruntun iyo xarumo kale walaayada ku furun iyo dhammaan dacwada iyo mayl ahaa isa tacliimta intaba seersha iyo qaab socodyo juhdi gaara isku saara ilaahi subxaana wa tacaala hisiinka garab galo suguud nuqabad walaayada may ed eed inka bogaadiyey kaalanta iyo kukujaran tacliimta iyo dacwada lamadaba waana labada maktab marka la fiiriya shaqada guud ama haykalka idaariga ee dowladeed oo xarakatu shabaab aan dhasan waa lamada maktab lanka talagali dadka muslimiinta ah oo walaayaadka ka nool inay hagaajiyaan suluukiyad iyo akhlaaqdigo inay hagaajiyaan ani ku dhisan cilmiga ku dhisan iyo macrifada anfuraano ku dhisan ani may leedahay aqoontiyo korun qaadano dad muthaqafiin ahlu thaqaafi ah ku saaran dad mufasiriin ah ku saaran dad fuqahe ah ku saaran makaatibta lan idmaday lan xil saaradi ragaasu may lahaa insha allahu tacaala makaatibtaasi sagaara aan garab surubay waxyaabaa magaalada sagaara lankaa soo soo awal ku sheego koro oo ka saabsan majaalku una hatigeyo ka surubna ama dacwada iyo walbarashadii tacliimta ka saabsan magaalada wilaayada baymarka la rooga waa magaalada inka horreeytay dugsi qur-aan hoos sar ee la ka hergeli magaalada inka horreeytay xataa ka dar baydhabo iyo magaalooyinka waaweyn ka dar baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayran ma arfaday marka أهل المدينة مدينة الخير وإياه مقال كلمة أهل المدينة قدموا أموالهم رفعا لراية التوحيد غير مدينة حول يوبيين وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن شاء الله تعالى حول يوبيين مين إنبينا راية التوحيد كأني كرلن كقاد قال أنت لها كوريجي ولا إذا لها كوريجي دان كلا لكلها راية التوحيد أني كرلن كقاد يا مقصودي هاي أهل المدينة قدموا أموالهم دفعا لدين الله الباري أهل المدينة قدموا أبناءهم طلبا لجنة الرحمن خجل له ورجع ما لنت هسمين كل حيد أنت لنقول جد ما هيت إلهي إن جنة لكو كهلا ساسما هنا إلهي تبارك وتعالى أن جنة لكو كهلا أهل المدينة قدموا قدموا أبناءهم طلبا لجنة الرحمن أهل المدينة قدموا أموالهم نشرا لعلم الخالق الرحمن حرمتم ميلا بس إلهي شرع لسنا لك فريق ساسما حنتذي حول لك بيه مقصود كلا لك الله نشرا لعلم الخالق الرحمن أهل المدينة جهزوا أولادهم أرضيهم ما ديارنا أنت فديدة طلبا لنشر سيرة المحمود يعني أرضيهم ما إلا دياري ورهر مدينة إن شاننا سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن بردان ومتنا كنشر يعني كدحفظ يعني أمر هر مدينة الخير ما يكقردان إني خيرك وناقدتك andhagtamaayo n horreeye kaalamo an ka horreeye kuku jaran sagaar ee ugaaska reerka ee degmada tan ee baydhowa oo isan ogtiin waktigoo dhowle inay la caleemasaareen caleemasaarshii masaajidkan iskaga koyni waktigii isuga hayay la caleemasaaray ilaa yowmina haada fatraduusu hata rooga ma ahadkii la maado beele la furto oo dhan fur kii la maado waay howlo kale fara badanoo dad badan unku warqabnayna ha socdaana jidka hahaayaan oo usila hawada dhabarkaa saarada waktigaasay kooban lanka khayrkaasi wanaaggaasay ummato unku faa'iideeyey maylana jazaahu allahu khayran wa khayra aljazaa ilaahu miisaanka xasanaadka ansaar walaalkaasi walaalka lama macahadkii lamaad oo qurduba ah degmada baydhabo isu ku furi kii horena arday laba boqol ii hehe ayaa dhakadahay kanna hadda hee walaalo may sheegayana saddex boqol ku dhowaad ani hata diiwaan galinyin fadhiyaan ay ku faa'iidaysado ay ku faa'iidaysado ay ku faa'iidayso baaraka allahu fiikum assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guntii iyo gebagabadii ayaan isla soo gaarnay waxaa halkan ku soo gebagaboobay xafladda furitaanka macadka qorduba deegaanka madiinatul khayr hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa si toosa ugu dhawaaqay furitaanka macadkan oo noqonaya faracii saddexaad ee laga hirgeliyo wilaayada islaamiga ah ee baay allah subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa noo suurtageliya diyaarinta iyo tebinta xafladan qiimaha badan ee ka dhacsa deegaanka madiinatul khayr guud ahaanna waa naga intaa tebintii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaanna faafreebka caawa waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
شادوا صحوة للدين كبرى